ayna ku dhintaan ugu yaraan saddex qof dhulgariirkan ayaa cabirkiisu lagu qiyaasay lix dhibico shan magnitude waxa uuna ku dhuftay goob u dhow caasimada dalkaasi taiwan ee taynaan in ka badan laba boqol oo qof ayaa laga soo badbaadiyey mid ka mid ah dhismayaashii burburay balse kooxaha gurmadka ayaa waxa ay weli isku dayayaan in ay gaaraan dad laga cabsi qabo in ay gudaha ku xayiran yihiin dhulgariirka ayaa dhacay saacaddu markay ahayd lixda habeennimo ee xilliga taiwan dadkana ay badankood hurdayeen sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ay jiraan dhismooyin kale oo dumay